بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal sidaa sheekh xuseen sheegay mowduuca haddii ilaahay ka dhiga aynu wax ka tilmaami doonaa waxa weeyaan qofka xaamilal qur-aanka ah ee akhlaaqiyaadka iyo aadaab aadaabta looga baahan yahay mowduuca qur-aanka iyo cidda xambaarsan iyo qur-aanka cidda sida xifdiday ee qalbiga ku haysta iyo laabtu wuxuu ka mid yahay mawaadiicda ugu culayska badan leh culimmadii muslimiintuna si weyn bay uga hadleen waxaa ugu caansan culimmada ka hadashay imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa attibyaan fii xamalati alqur'aan fii aadaabi xamalati alqur'aan iyo alimaamu alaajuriy isna wuxuu ka wax ka qoray mowduuca laftiisa aadaabu ahli lqur'aan kitaab la yidhaahdo waa labada kitaab ugu qiimaha badan ee mowduuca laga qoray qof kasta oo qur-aanka xambaarsan amba qur-aanka raba inuu qaybo waa laba kitaaboo ay tahay inuu akhriyo inuu akhriyo maktabadda uu dhigto ku celceliyo waxyaabaha ku yaallaa waxay qofka ka kaalmaynayaan inuu ka kaaftoomo wax fara badan oo kale uu dhegaysto kutub fara badan oo kale way jirtaa laakiin labadaa kitaab baan isleeyahay ugu qiimo badan yihiin akhlaaqiyaadka qofka xaamilal qur-aanka looga baahan yahay way fara badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ka horraysiiyo labo saddex qodob laga yaaba mawaadiicdu inay soo galgasho oo mowduucan iyo kii sheekh maxamed inay dhinac iska soo galaan waa suuragal laakiin haddii madkhal loo sameeyo iyo muqadimo iyo horudhac waxaa muhiima marka hore in la ogaado qofka xaamilal qur'aanka ahi waa kee keebaa xaamilal qur'aan la yidhaahdaa ninka qur-aanka xambaarsan ee maamuuska iyo karaamada aynu sheegi doonno iska lihi waa kee waxaa iyaduna habboon in wax la iska weydiiyo qur-aanka iyo qiimaha uu leeyahay in wax la iska weydiiyo qur-aanka barashadiisa iyo qiimaha ay leedahay labadaa mowduuca dambe waxaan u malaynaya in laga hadlay laakiin mowduuca qofka xaamilal qur-aanka ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska ku jira bukhaari iyo muslim ayuu ku tilmaamay qur-aanka xifdigiisa ilaalintiisa iyo in la ilaaliya inay muhiim tahay tacaahadu walqur'aan waaladii nafsu muxammadin biyadih lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuqulihaa ku dadaala oo haya qur'aanka waayo allaan ku dhaartee wuu ka wuu ka baxsi badan yahay amba wuu ka orod badan yahay neef dabranaa oo dabarkii laga furay markaa qofka xaamilal qur'aanka ahi waa qofka qur-aanka haya hayo oo keliya maahee waa qofka qur-aanka haya ee hayntiisa ku dadaala ee daba socda ee aan ka hadhin sida qur-aanka loo hayaa siyaabo fara badan oo sheekh maxamedna ka sheekeeyey baa ka mid a wuxuu leeyahay jundub ibni cabdillaah radia allaahu tacaala canhu kunnaa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam wanaxnu fityaanu xasaawira fatacallamna aliimaana qabla an natacallama alqur'aan uma tacallamna alqur'aana fasdadnaa iimaana waxaanu ahay niman dhallinyaraa oo kacaana oo barbaara oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ka dhigta rasuulku sideebuu qur-aanka ugu dhigay waxaanu barannay iimaankii intaanaan qur-aanka baran qur-aanka markaa markii iimaanka aanu barannay ayaanu qur-aankii barannay qur-aankina iimaankiibuu noo sii siyaadiyey waxaad ka fahmaysaa meesha qur-aanka barashadiisu iyo xifdintiisu maqsuudka ee danta laga leeyahay waa in qofka iimaankiisa uu kobciyo qofka iimaankiisa inuu saameeyo qof iimaanka meeshii ugu sarraysay ka gaadho inuu noqdo ayaa looga jeedaa dan kale lagama laha yacnii asnaaftii iyo anwaacdii culimmadu ay sheegayeen inu sheegi doonno ee u qaybsanaayeen dadka xamalatulqur'aanka ah ee qur-aanka xambaarsani meelaha ugu muhiimsan ee ay tahay qofku inuu ku dheganaado gacanta uu ku hayaa waxa weeye waa inuu qofku ogaado qur-aanka wuxuu u qaybayaa inay tahay inuu iimaankiisa ku daweeyo xasan albasri raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu qaybiyey dadka qur-aanka qaybsan xamalatlqur'aanka ayuu sheegay saddex nin un weeyaan buu yidhi wuxuu leeyahay quraa'u lqur'aani alaaatun rajulun ittakhadahu bidaacatan yanquluhu min misrin ilaa misrin yatlubu bihi maa cinda annaas nin qur-aanka wuu qaybay qur-aankii wuu xambaarsan yahay laakiin muxuu u xambaarsan yahay muxuu qur-aanka u qaybay wuxuu u qaybay waa bidaacad waa adeeg iyo qalab uu iibinayo waa nin dukaan haysta oo dukaankiisaas macaamiil u raadinaya yanquluhu min misrin ilaa misrin hadba meel buu ka rarayaa ka guurayaa meel kaleu u guuraya halkan baa halkan ka xoolo badan halkan baa halkan ka magsab badan ayuu u guuraya ninkaasi qur-aanka waa qaybay laakiin wuxuu u qaybay liyatakasaba bilqur'aan si uu qur-aanka ugu kasbado amba ugu shaqaysto amba ugu xoogaysto ninkaasi waa nin ninka labaad amba qolada labaad wuxuu leeyahy xasan albasri raximahu اllahu tacaala wa qowmun xafiduu xuruufahu wadayacuu xuduuda واstadaruu bihi اlwulaata واstaطaaluu bihi calى ahli bilaadihim waqad kasara allahu hada الdarba fii xamalati اlqur'an laa kasarahum اllah wuxuu leeyahy qolada labaadna waa qoom qur-aanka alfaadiisii iyo xuruuftiisii xifdisan oo qaybay oo dusha ka haya oo aayad aayad aanay kaga khaldamahayn xarafna xaraf aan ku darayn qur-aanka waa qaybsan yihiin oo dushay ka hayaan oo meeshii loo soo qabtaba way dululubinayaan laakiin mashkiladda haysataa waxa weeyaan wadayacuu xuduudahu qur-aanka xuduuddiisii iyo tilmaamihiisii iyo waajibaadkiisii iyo nawaahidiisii waa dayaceen qur-aanka kama amar qaataan qur-aanka maxay u sitaan qur-aanka maxay u sitaan waxay u sitaan wastadaruu bihi alwulaata wastataaluu bihi calaa ahli bilaadihim waxay wax kaga rabaan oo shilimaad ay kaga qaataan dadka madaxda ah wulaadda xilligaas xasan albasri uu noolaa waa xilligii uu talinayay xajaaj ibnu yuusuf alxajaaj ibnu yuusuf xilliguu arriminayay bay ahayd xajaaj wuxuu ahaa dadka dadka qur-aanka ugu yaqaan buu ahaa dadka dadka qur-aanka ugu yaqaanee ugu aqoonta badan leh ayuu ahaa qur-aanka waa xifdisanaa wuxuu feli jirayna waa ogeydiin wuu yaqaanay oo keliya maaha qur-aanka wuu yaqaanay haddana ahlulqur'aanka wuu maamuusi jiray wuu karaamayn jiray oo laynta iyo ihaanada waa ka duwi jiray mid seerihiisa soo gala mooyaane marka la soo galo meesha boqortooyada iyo madaxda iyo dowladdiii xaggaa haddii la soo qaado qur-aan iyo kayrkii way u sinaayeen laakiin sida kale nin qur-aanka yaqaana oo qur-aanka ilaaliya oo akhriya ayuuha ku dhaqankiisaa ku liitay xilligaasuu noolaa markaa dad fara badanoo quraa'a baa jiray oo qur-aanka yaqaanoo xambaarsan laakiin qur-aanka u adeegsada inay wulaadda wax kaga helaan wuxuu leeyahy xasan albasri wastataaluu bihi calaa ahli bilaadihim wqad kasara allaahu hada adarba fii xamalati alqur'aan laa kasarahum allah xilligan xasan baa xilligaa sheegaya xilligan kuwaas way inagu badan yihiin alla ma badiye wuu habaaraya alla ma badiye kuwaasi hadda way inagu badan yihiin kuwaynu u jeedna waa kuwa dambe ee calaamadaha iyo sifooyinka iyo astaanta laga rabo qofka xaamilalqur'aanka ah ee shariifka ah inuu qaato wuxuu leeyahay warajulun qara'a alqur'aana fabada'a bima yaclamu min dawaa'i qalbihi min dawaa'i alqur'aani fawadacahu calaa daa'i qalbihi waa nin qur'aanka bartay oo ka bilaabay qur'aanka dawadiisa inuu fahmo oo uu ku daweeyo cudurka qalbigiisa qur-aanka wuxuu u sitaa inuu isku daweeyo oo ceebaha uu leeyahay iyo qallouca uu leeyahay iyo gaabiskiisa inuu ku saxo wuxuu leeyahay fasahara laylahu wahamalat caynaahu tasarbalu اlkhushuuca wartaduu اlxusna warakaduu fii maxaaribihim wajahaw fii baraanisihim fiihim yusqi allaahu alghaysa wayanzilu اnnasra wayarfacu اlbalaa qoladan sifaadkooda waxaa ka mid ah waana sifaadka la inaga rabo ninka xaamilulqur-aanka waa sifaadka laga doonayo waxa weeyaan habeenkiibaa qur-aanku soo jeediyey inuu habeenkii seexdo hurdo uu ka maaragtay uu ka bogto qur-aankiibaa u diiday wuu kacay qur-aankiibuu ku cibaadaystay markuu habeenkii kaco ee qur-aanka uu akhriyay qur-aankiibaa saameeyey macnihiisii buu fahmay oo uu la socday iyo khitaabkii alle subxaanahu watacaala markaasaa wahamalat caynaahu indhihiisiibaa dareeray oo ooyay u ilmeeyey tasarbalu alkhushuuca wartadu alxusna waxay xidheen oo ay gashadeenoo surwaal ay ka dhigteen ay guntadeen waxay guntadeen khushuuc waxaanay huwadeen murugu qofka xaafidal qur-aanka ahi wuxuu waxaa surwaal u ah inuu khushuucsan yahay sidaa sheekh maxamed uu sheegaya qur-aanka markuu suuqa marayana wuu akhrinayaa markuu meel fadhiyana wuu akhriyaya mar kasta hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wacdigiisii iyo waciidkiisii ayuu carabka ku hayaa marka khushuuc iyo maxaanku idhaahdaa murugo iyo cabsi qofka uu qabo ayaa la wehela warakaduu fii maxaaribihim wajasuu fii baraanisihim halkay ku cibaadaysanayeen iyo maxraabkoodii dadku waaga hore waxay lahaan jireen guryaha la dhisanayo qofku qayb guriga ka mid oo mixraaba buu samaysan jiray mixraabku waa masaajidka guriga waa meeluu qofku ugu talagalay habeenkii intuu kaco oo reerka uu ka dhex baxo inuu cibaadada khaas ugu noqdo inuu khaas ugu noqdo oo uu ku cibaadaysto qur-aanka uu ku akhristo ku dikriyo ku ducaysto salaatuleylka uu ku tukado ayay lahaan jireen markaa mixraabkoodaasay markaa fadhiyaan oo aanay ka kac ahayn wuxuu leeyahay fa bihim yusqi allaahu alkhays iyaga sababtooda dadka sifaadka iyo astaamaha iyo calaamadaha leh ayuu ilaahay dadka ku waraabiyaa oo roobka ugu keenaa wayanzilu nasra amba wayunzilu nasra guusha cadowga ishayaanna muslimiintu ay ka guulaysanayaan cadowga iyo gaalada wuxuu ku yimaadaa kuwaa sababtooda wayarfacu albalaa ibtilada iyo imtixaanka muslimiinta ku soo dhacday iyo ibtilada iyo balaaga roob la'aan cudurro gaajo waxaysasho la'aan iyo faqri waxyaabaha muslimiinta haysta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka rafciyana kuwaas aawadood buu ilahay kaga rafciyaa yacni qolada xamalatulqur'aanka ee u dambaysta ee sifaadkaa leh xasan albasri wuxuu yidhi wallaahi lahaada adarbu fii xamalati alqur'aani aqalu min alkibriiti alaxmar qoladaas u dambaysaan kuu sheegay kibriitka cas way ka sii yaryihiin wa aqalu min alqaliil aqalu min alqaliil inta yar bay ka sii yaryihiin waa dad dhif iyo naadir lagu arko sifaadkay leeyihiin baa cidda samayn karta ay yar tahay walaalayaal tilmaamaha laynooga baahan yahay kuwaasaa ka mida waxaa ka mid a tilmaamaha laynooga baahan yahay tilmaamaha cabdilaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canhu uu ka bixiyey cabdullahi bni mascuud wuxuu ahaa saxaabi culummada asxaabta ka mida mufasiriinta isla mar ahaantaana wuxuu ahaa macallin qur'aan haddii maanta macallin qur'aanku dadka uu la soo yuuban yahay oo dadka aanu macno weyn la lahayn dadkii ku aflaxay ee qur-aanku meel sare uu gaadhsiiye waxaa ka mid ahaa cabdilaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canhu madrasad dhan oo guuraysa oo ciraaq tagtay oo la yidhaahdo cabdilaahi bni mascuud oo hal nin ah ayuu ahaa qur-aanka waa laga qaatay macallinna wuu ku ahaa ummaddana wuu ugu adeegay ninka la rabo inuu xaamilal qur-aanka noqdo ee qur-aanka inuu xambaarsan yahay noqdo ayuu soo koobay warkiisa wuxuu yidhi yembaqii lixaamili alqur'aan an yucrafa bilaylihi id innaasu naa'imuun wa binahaarihi id innaasu muftiruun wa bixusnihi id innaasu yafraxuun wa bibukaa'ihi id innaasu yadxakuun wa bisamtihi ida annaasu yakhuuduun wa bikhushuucihi ida annaasu yakhtaaluun waxaa la rabaa marka qofka isha lagu dhufto ee halkaa isagoo maraya la garto inaan la isweydiin ninkani muxuuha ma qur-aanka miyuu qaybsan yahay mise ma qaybsana qur-aanka ma xifdisanyo xamlulqur'aan miyuu yahay mise ma aha inaan taa la isweydiin baa la rabaa muuqaalka la arko in la ogaado ninkani inuu yahay xaamilulqur'aan isagoo cidiba aanay kuu sheegin magaalaad qariib ku tahay markaad soo gasho qofka xaamilulqur'aanka ahe la arko qofkaas waa in la gartaa qofka qariibkaahe waa inuu gartaa ninkaasi xaamilulqur'aan inuu yahay maxaa kuu tilmaamaya tilmaamahan baa kuu tilmaamaya cabdillahi bn sacuud wuxuuhi waxaa lagu gartaa habeenkiisii baa la yaqaanaa ninka xaamilulqur'aanka ah maxaa lagu yaqaanaa dadku way hurdaan isna wuu soo jeedaa dadku way seexdeen isna wuu soo jeedaa waxaa la gartaa maalintii dadku waxbay cunayaan isna wuu sooman yahay waxaa la gartaa marka halkaa uu marayo waa nin murugaysan aad moodday in geeri loo soo sheegay waa mid ay ka soo daahirtay ka soo muuqatay murugo iyo walbahaar iyo cabsi marka dadku ay faraxsan yihiin qoslayaan wa bibukaa'ihi ida annaasu yadxakuun dadku markay qoslayaan ee kaftamayaan ee sheekaysanayaan ee af labadii qosol ay ka buuxsadaan isaga waxaa lagu yaqaanaa waa nin ooyaya waa nin ooyaya wa bisamtihi id annaasu yakhuuduun dadku markay xaal adduun iyo sheeko iyo haasaawe ay ku dhex jiraan ee ka sheekaysanayaan isaga waxaa lagu yaqaana waa nin aamusan intuu hadlaayo iyo intuu aamusan yahay waxa badan intuu aamusan yahay hadduu hadlaayana xaajo iyo baaho baahi uu hadal u qabo markaas lagama maarmaana ayuu u hadlayaa wuxuu leeyahay wa bikhushuucihi ida annaasu yakhtaaluun khushuucdiisa iyo istullayntiisa marka dadku ay isqaadqaadayaan oo ay isla wen yihiin oo ay xaragoonayaan oo ikhtiyaalku waa qofka markuu socodka u soconayo qofka isjejebiya ee isqaadqaada ee kibirku uu ku jiro amba xarago iyo islahanweynaani ay ku jirto kaasaa waxa dhaha waa mukhtaal dadku markay noocaas yihiin waa qof mutawaadica oo khushuucsan oo aan isla weynayn oo qadarka naftiisa yaqaana qofka walaalilxaamil qur-aanka ahi ee loo baahan yahay qofka noocaasa weeye sidaa miyaynu nahay mise ma nihin sifaadkaa cabdulaahi bn mascuud uu tilmaamay idinkaa xamalatulqur'aanahe sifaadkaa miyaa leedihiin mise ma lihidin qaybaha saddexda ah ee xasan albasri raximah ullahu tacaala uu soo sheegay qaybahaasi ma ku sifowdeen qaybaha keebaa ka tihiin saddexdaa qaybood keebaa ka tihiin saddex nin bay ahaayeene saddexdaa nin keebaad xaggiisa raacaysa alfudayl ibnu cayaad radia allaahu tacaala canhu wuxuu leeyahay xaamil الqur'aan xaamilu raayat اlislaam xaamilu اlqur'aan xaamilu raayat اlislaam ninka xambaarsan qur'aanku wuxuu sidaa calankii islaamka gaalo calanka rag baa u sidaa gaalnimadu waxay tahay iyo gaalnimadu waxay doonayso iyo gaala waxay rabto rag baa ka turjumaya sumcaddooda way ilaalinayaan muslimiinta calanka waxa u sida ninka qur-aanka xambaarsan kitaabkii ilaahay ee dastuurka iyo hanaanka nolosha iyo badbaadada aakhiro loogu talagalay buu qofkani xambaarsan yahay isagaa calanka u sida laa yenbagii an yalhuwa maca man yalhu walaa an yashuwa maca man yashu walaa an yalquwa maca man yalqu tacdiiman lixaqi alqur'aan wuxuu ku leeyahay waxa habboon qofka xaamilulqur'aanka ahi inaanu lahwiga iyo cayaayirka iyo wakhti lumiska dadku ay ku dhex jiraan inaanu ka qaybgelin uu gaar ka ahaado sahwiga iyo isilowga asahwi huna alkhafla inuu qofku khafladda dadku ay ku jiraanay is-ilowsan yihiin ee ay ismoogan yihiin wixii loo abuuray waxa laga rabo mas-uuliyadda saaran xaqa alle subxaanahu wa tacaala ka doonayo waxyaabaha waaweyne qofka ibni aadamka alle subxaanahu wa tacaala ka rabo dadka ilaaway inuu dhex qaado isna uu is-ilaawo lama rabo walaa yalquwa maca man yalqu laqwiga iyo hadaltirada dadka iska hadlaye iska sheekaynaya wax macno leh iyo waxaan macno lahayn meel laga hadlo iyo meelaan laga hadal cid lala hadlo iyo cidaan lala hadalba la hadlaya dadkaasi inaanu ka mid noqon ee uu gaar ka noqdo isagu oo waxyaabahaasi uu ka xaraga qaato uu dhinac ka maro sababtu waa maxay tacdiiman lixaqi alqur'aan qur-aan buu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay waa inuu ilaaliyo yani nasaahada qur-aanka iyo karaamada qur-aanka qofku inuu ilaaliyo haddii wax kale uu u dayn waayo inuu si aan loo odhan war ninkani waxaan samaynaya isagoo ka qur-aanka qaybsan maaha ninka beenta sheegaya isagoo qur-aanka qaybsan ninka meeshan ka qaylinaya isagoo qur-aanka qaybsan yacni xurmada qur-aanka ee islaamka qur-aanka uu siiyey isagoo ilaalinaya waxa weeyaan inuu maxaa weyaan inaan waxyaabahan iyo dadkani waxyaabaha ay ku dhex jiraan inaanu ku dhex jirin dadka uu ka soocnaado cumar radia allahu tacaala canhu isna waxaa laga sheegay inuu yidhi ninka qur-aanka xambaarsani waa mara cad marada cadi maryaha kale way ka uskaqaad badan tahay farta sidaa loo taabto casaanku wuu ka muuqanaya haddii qofku maro madow uu sito ma maro midab kale leh waxaa laga yaaba afar cisho inuu xidhnaado amba shan cisho inuu xidhnaado laakiin qofku marka maro bayaada uu soo qaato uskaqaadkeeda qofka ku salaamo amba saa gacanta kuu qabta waxaa laga yaabaa inuu gacantii casaan ku reebo ceebta qofka xaamilal qur-aankahay uu geystaa way ka muuqan og tahay qofka xaamilal qur-aanka aan ahayn yani guud ahaan culimmada iyo dadka diinta aqoonta u leh iyo dadka dadku diinta ay ku tuhmayaan ceebta ay ceeboobaan amba khaladka ay sameeyaan wuu ka xajmi weyn yahay oo wuu ka qaro weyn yahay oo wuu ka culus yahay dadka diinta aan aqoonta u lahayn amba cawaamunnaas la yidhaahdo khaladaadka ay sameeyaan culimmadii sii kala qaad culimmada xamalatlqur'aanka la yidhaahdo iyo culimmada xamalatlqur'aanka aan ahaynna waxa wasakqaad badan oo yacnii ceebtu ay qaban og tahay qofka xaamilal qur'aankaa inuu isilaaliyo oo meelo dadka qaar ay geli karaan isagu aanu gelin haddii la yidhaahdo kow iyo labaha la yidhaahdo qofka maxaa laga rabaa xaamilal qur'aanka ah saddex qodobaan ka soo qaato waxyaabahaasi waa sifaad guud laakiin haddii kow laba la yidhaahdo way fara badan yihiin laakiin shayga koowaad ee xaamilal qur'aanka laga doonayo qur-aanka marka uu qaybayo ee cagta uu saaro iyo qur-aanka marka uu qaybay ee niyadda uu ku hayo u akhrisanayo iyo ilaalinta qur-aanka uu ilaaliyey waxaa laga rabaa qofka waxyaabo fara badan wakhtiga waa gaaban yahay laakiin saddex qodob haddii lagu soo koobo horta ikhlaasu niya amba ikhlaasu tilaawa waalcamalu bihi lilaahi tabaaraka wa tacaala qofku ikhlaaska inuu ilaashado ikhlaaska iyo inuu qofku lilaahi camalka u sameeyaa maaha qur-aankaoo keliyaate ee acmaasha qofka cibaadaadka iyo qurubaadka oo dhan baa laga rabaa qur-aankuna waa min baabi awlaa qur-aankuna wuu ka sii mudan yahay qofku qur-aanka uu baranayo maxaad u baranaysaa min awali ariiq intaanu qofku wax kala samayn ariiqa qofku markuu cagta saare u horaysa qur-aanka maxaad u baranaysaa inaad isweydiiso hebelba wuu bartaaye baro bahalkii maanta wada lacag buu noqdee lacag ku soo qaado waa laysku ammaanaaye ha lagugu ammaano meelaha xafladaha ah ee elyartu isqabatay laysgu yimaado hebel baa qur-aanka inoo akhriyaya sidaas baa yacni waxyaabaha makaasibta dunyawigaa iswada raaci kow iyo laba maaha ee dadku dhinacun bay ka eegaan laakiin boqolaal weji weeyaan waxyaabaha qofka qur-aanka uu ikhlaaska ka weeciya ikhlaaska ka weeciya yacni inuu qofku darajadiisa kor ugu qaado nin diinta yaqaana ayaa waxa le hebel diinta wuu ku fiicanya laakiin qur-aanka ma xifdisana intaasaa kaa dhiman si taskiyadu kugu buuxsanto amba ammaantu kugu dhammaystiranto waa nin sheekha oo xataa qur-aanka wuu qaybsan yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha dila qofka ikhlaaskiisa waxyaabaha dilay ka mid tahay aayaadkii dee macruufka ahaa iyo adiladii macruufka ahayd ee ka warramaysay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin maxaanku idhaahdaa inama alacmaalu binniyaat waxyaabahaasoo dhan baa daliil u ah oo qofka muslimka ahi qur-aanka marka uu bilaabaya marka horeba intaanu tallaabo qaadin niyaddiisa inuu wanaajisto oo uu ku saleeyo ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala inuu qur-aanka u barto qodobka labaad waxaa ka mid ah lusuumu alkhushuuc waاltadabbur cinda ashuruuci fii tilaawatihi aw fii tacallumihi aw fii tacliimihi qofku qur-aanka markuu akhrinayo inuu qur-aanka macnihiisa la socdo isagoo xagga iska eegaya oo qolo kale warkooda la socdo qur-aankii inaanu ka akhriin oo qur-aanku afkoo keliya inaanu barane afkana inuu ka akhriyo qalbigina la socdo oo mar walba aayadda uu akhriyaya meeshay ka hadlayso iyo mawduuca ay ka hadlayso inuu qofku la socdo waana meesha la yidhaahdo waa in la isbaalo wado qur-aanka dhigashada lafdigiisa iyo dhigashada macnihiisa oo qofka lafdigoo keliyaata aan lagu cabbayn oo lafdigii qofka aanu garanahayn macnida markuu iska akhriyo muxuu la socon doonaa waa inuu geesna qofka ka bartaa qur-aanka macnihiisii iyo tafsiirkiisii geesna waa inuu ka bartaa qur-aanka xifdigiisii abulcaaliya insha allah waxbaynu ka sheegi doonaaye nin wuxuu ahaa xaafida oo maaragtay xaamil alqur'aana oo atbaacu taabiciin ayuu ahaa amba taabici buu ahaa taabici buu ahaa cumar buu wax ka qaatay ee rag fara badan buu soo gaadhay oo qur-aanka u dhigay nin taabiciya ayuu ahaa wuxuu leeyahay aniga taladaydu waxay tahay qur-aanka shan aayadood waa inaan laga badsan shan aayadood waa inaan laga badsan shantaa aayad qofku inuu soo akhriyo maalintii inuu soo qaybo soo macnaysto soo baadho ku soo tadabburo isagoo shantii aayadood fahansan oo garanaya inuu macallinkii maalinlabaadda u yimaado oo uu shan kale u dhigo wakhtigu intuu doonaba ha qaato hebel qur-aanka wuxuu ku qaybay afar bilood qur-aanka wuxuu ku qaybay siddeed bilood wuxuu ku qaybay toban bilood muddada iyo zamanku macno ma laha ee waxa macnaha samaynaya waxa weeyaan waa qofka qur-aankan loo dhigay saamaynta uu ku samaynayo iyo qofku qur-aankan siduu u macnaysanayo iyo qofkii markii qur-aanka uu bartay siduu ahaa iyo markii qur-aanka intaanu baran siduu ahaa iyo markuu bartay sida uu yahay inay kala duwan tahay iyo inuu iska caynkii yahay uun ta macnaha samaynaysa waa taa sidaas aawadeed ayaa salafka waxaa laga soo wariyey qaarkood inay siddeed sano baranayeen suuratulbaqara iyo aalu cimraan way naga faham wanaagsanaayeen qur-aankana way inooga dhowaayeen laakiin labada qaabbaad mudda inay kala duwan yihiin marka qodobka koobaad waxa weeye in qofku qur-aanka markuu akhrinayo inuu wakhti ku qaato aayad qur-aana inuu akhristo laba inuu akhriyo xadiiska nasaa'i ibnu maajah ay warinayaan min xadiista abi dar wuxuu leeyahay ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaama biaayatin yuradiduha xataa asbax rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam aayad keliyuu habeenan akhriyaay wuu kacay aayaddaas qur-aankaa buu ku celinaya wuu dhammeeyaa wuu ku soo celiyaa wuu dhammeeyaa wuu ku soo celiyaa macnihii aayaddu ay tilmaamaysay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dhammaan waayay aayadda qur-aanka waxa weeyaan in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim aayaddaa qur-aankaa buu ku celcelinayay aayaddii qur-aankaa markii xilligii uu soo gaadhay salaatuleilka uu ka fadhiisan lahaa xilligiiba rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku rukuucay oo uu ku dhammaystay macnaha meesha ku jiraa waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aan kale wuu hayey oo qur-aankao dhan waa hayey isagaabuu ku soo degay laakiin waxa ku dhigay waxay tahay aayaddani macnaha ay tilmaamayso waxaa laga yaaba dhammaanteen aayaddan qur-aanka inaynu soo marray aynu dul cararay haddaan idhahdo inteenna halkaa fadhida nin laba jeer ku celiyey ma jiro inaan been sheegin baan u malaynaya oo qur-aankeennu waxa weeyaan waa dul carar maanta waxaan akhriyey shan jis maanta waxaan akhriyey laba jis baan akhriyey maanta waaba keenna akhriye xataa lafdiga laftiisa waaba keenna akhriye qofka akhriskiisu wuxuu u badan yahay lafdiga inuu akhriyo laakiin macnaha ku jira inaanu la socon asxaabtii rasuulka ridwaanullaahi calayhim sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu macnaha xadiiska aayadda qur-aanka ay ugu dhegaysay oo kale ayay ugu dhegaysay waxa weeyaan asmaa binti abi bakar asmaa binti sidiiq wuxuu leeyay ninka la yidhaahdo cabbaad ibnu xamsa oo nin taabiciya wuxuu dhaha asma ayaan subax u imi waxaan doonaya inaan wax weydiiyo dabeete waxaan umido ayaad qur-aana akhriyaysaa famanna allaahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum aayaddaa qur-aankaa bay akhriyaysa aayaddii qur-aankaa markay dhammayso way ku soo celisaa markay dhammayso way ku soo celisaa muddaan dul taagnaa markaan daalay ayaa waxaan ku wuhi inta sii waddo soo adeego suuqaan tegey waan soo adeegtay waan ku soo laabtay iyadoo aayaddii sida u akhriyaysa iyadoo aayaddii sida u akhriyaysa ku celcelinaysa ayaan ugu imi waan ka tegey markay ka bixi weyday aayaddii qur-aanka ahayd ee ay ka dhammaan weyday ayaan isaga tego aan ka dhaqaajiyey walaalayaal qur-aanka shayga koobaad ee loo soo dejiyey waxa weeyaan macnihiisa in la fahmo lafdigiisuna fadli buu leeyahay macnihiisuna camal buu leeyahy haddii qofku macnihii qur-aanka aanu garanahayn oo macnihii qur-aanka qofku aanu dhiganba muxuu ku tadaburi tadaburka qofka uu ku samaynayo iyo aayadda qur-aanka waxa ay sheegayso marka laga yimaado asxaabta iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado taabiciintii laga soo bilaabo ilaa waa dhoweyta waxaa dhici jiray qofku intuu aayad qur-aana akhriyo aayadda macnaheedu intuu la weynaado qaarkoodna inay suuxaanoo ay dhacaan oo maalmo la soo booqday kooma galaan ay miiri beelaan qaarkoodna inay dhintaanba aayad qur-aan intoo loo sheego aayadda iigu celi oo loogu celiyo ay dhacaan naftiba way ka baxday oo sidaa lagu aaso ayaa dhici jirtay maxaa kala duwan waxaa kala duwan qur-aanka meesha aynu ka eegayna iyo iyo meeshay ka eegayaan waxaa kala duwan qur-aanku si inoogu dhadhamayo iyo siduu ugu dhadhamayo iyaga ayaa kala duwan waxaa kala duwan usluubka iyo qaabka qofku ula macaamilaya qur-aanka iyo macaamilkeenna ayaa kala duwanaa waana farqa u dhaxeeya assalaf waalkhalaf salafka iyo khalafka laga yaaba qaar fara badan oo ka mida oo salafkii ka mida dad fara badan oo ka dambeeyey inay ka camal badnaayeen laakiin camalkoodaas yari uu ka taya badnaa camalkaa faraha badan leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka odhanaya asxaabtayda ii daaya fawaaladii nafsi muxammadin biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa asxaabtayda ii daaya oo ii nabadgeliya wallaahi baan ku dhaartee haddii midkood uu bixiyo haddii midkiin uu bixiyo buurta uxud oo dahaba waxaa ka qiimo badan sacab amba laba sacab oo qamandi amba gelley ah oo saxaabigu uu bixiyo macnaha meesha ku jira waa maxay waa niyaddiiyo ikhlaaska iyo camalka ay qabanayaan wuxuu yahay oo ay garanayaan qodobka saddexaad waxa weeyaan walaalayaal qur-aanka in lagu tacaahudo oo qur-aanka lagu dadaalo oo la hayo oo aan laga caajisin oo lagu celceliyo oo dayaca laga ilaaliyo maxaa lagaga ilaalinayaa qofku waa inuu akhriyaa maalintii waa inuu akhriyaa habeenkii haddii laga warqaato dadkii hore laga soo bilaabo bil oo lagu soo gaadhsiiyo maalintii saddex jeer inay qur-aanka dhammeeyaan bay ku dhammayn jireen qaar bil bay ku dhammayn jireen qaar shan iyo toban cishay ku dhammayn jireen qaar toddoba cishay ku dhammayn jireen qaar saddex cishay ku dhammayn jireen qaar maalin bay ku dhammayn jireen qaar gelin bay ku dhammayn jireen qaar saacad bay ku dhammayn jireen qaarkood intay doonyaystaan oo qur-aanka ay bilaabaan doonyadaa waxay iska furi jireen iyagoo qur-aankii dhammeeyey yacni waa jalsa waaxida xabwa waaxida doonyaysi keliya oo meel uu soo fadhiistay qur-aanka intuu soo bilaabo inuu dhammeeyo cajaayib bay noqotay cajaayib bay noqotay qur-aanka akhriskiisa waynu naqaanaaye qur-aanku meanu qur-aankan ahayn qur-aanka san u fara badan ee aynu maalintii jisku iyo labada jis ay nagu cuus yihiin miyaanu ahayn maxaa u fududeeyey waxaa u fududeeyey meesha barakaa ku jirto qofku qur-aanka marka uu siiyo xaqiisa markuu siiyo alla subxaanahu wa tacaala wuu u fududaynaya qaarkood waxay ku akhriyi jireen ragcad intuu soo bilaabo baqara ayuu faatixada ku rukuuci jiray waa hal ragcadood hariib bay nala tahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacala wax ku culus ma jiraan wuu u sahlay qur-aankii ilaahay bay weyneeyeen allana subxaanahu wa tacaala wuxuu u fududeeyey u barakeeyey cimrigoodubu u barakeeyey marka qur-aanka in maalintii la akhriyo oo wax kaa joojiya aanay jirin mashaaqil baa jirta howlo fara badan baynu leenahay oo adduunyo amba howlo fara badan oo cilmiyo waxbarashaynu leenahay saacadda qur-aanku uu leeyahay madmadow yaanay kaa gelin saacadda qur-aanku uu leeyahay waxaad go'aansatay koob iyo tobanka ilaa salaada duhur qur-aanka inaad akhrido wax kasta hadday dhacaan saacaddaasi bannaanka ha taallo ceebtu waxa weeyaan qofku shaqadiisii iyo noloshiisii adduunya muran gelin maayo laakiin markay qur-aanka timaaddo saacaddii qur-aanka uu lahaa hawsha soo kordho taasi ku aadinaya maanta qur-aankii maan akhriinoo waan ka mashquulay qadadii kama mashquulin oo quraacdii kama mashquulin oo cashadii kama mashquulin oo hawlihiisii kale gaarkaa kama mashquulin qofku saacadda qur-aanka uu siiyo madmadow maxaa gelinaya waxaa gelinaya madmadowga waa qalbigeenna waxa ku jira waa inta qur-aanku inala leegyahay culayska qur-aanku inagu hayo iyo qiimayntaynu u hayno qur-aanka ilaalintiisa iyo gacanku hayntiisa waxay ka mid tahay sifaadka iyo tilmaamaha qofka xaamilalqur'aanka ee qur-aanka xambaarsan muslin oo dhan baa laga rabaa qof kastoo muslima laga rabaa laakiin si gaara waxaa looga sii doonaya qofka qur-aanka qaybsan ee qur-aanka xifdiyey inuu niyadda iyo qalbiga ku hayo oo aanu ilaawin oo gelinka hore u akhriyo oo gelinka dambe uu akhriyo oo habeenkii uu akhriyo oo socodka uu ku akhriyo socodka inuu ku akhriyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiiska anas ee abu daawuud uu warinayo curidat calaya ujuuru ummatii xata alkhadaatu yukhrijuha arajulu min almasjid wa curidat calaya dunuubu ummatii فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية, أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها رسولك عليه الصلاة والسلام حليه هاي وحلي صوبان دقول لي تصي camalka acmaasha ay sameeyaan ummadaydu ayaa la wada tusay waxaa kaloo xasanaadka ah waxaa la tusay oo kale acmaasha sayi'aadka ah ee xumaanaha ah ee ummadaydu ay samayso waxaan arkay dembiga ugu weyn ee ummadaydu ay ku dhacdo qof qur'aanka qaybay suurad qur'aana qaybay oo ilaawey amba aayad qur'aana qaybay oo ilaawey dembiga ugu weyn waa dembigaas waa khatiir jiddan arrin aad khatara weeyaan qof qur-aan qaybay suurad qaybay oo dayaciisa sabab kale ma lehe waa dayaciise dayaciisa ku qaybay dayaciisa ku ilaawey oo hawl kale waan mashquulayoo shaqo baasoo imtixaana baanu haynaayo hawlihii reerkaa igu farabatayoo waxbarashadii kalea igu badatay waxyaabahaasi qofku uu ku ilaawey waxa weeyaan ayaa meesha taalla dembiga ugu weyni waa dembigaas waxaan rabaa laba qodob baan kusoo gebagabaynayaa qodobka koowaad waxa weeyaan sheekhii iminkaan kuu tilmaamaya abulcaaliya abulcaaliya waa nin farisiya waa nin farisiya rafiic ibnu mihraan ayaa la yidhaahdaa waa nin farisiya isagoo kiristaanahoo gaala ayaa muslimiintu ay soo qabteen waa la soo qafaashi waa la kala iibsaday isagoo kiristaana ayay muslimiintu iibsadeen qur-aankii muslimiintu akhrisanayeyna shaayaca ahaa ee banbaxay dukaankii baa lagu akhriyayaa oo suuqii baa lagu akhrinayaa oo kuu shaqaynaya baa akhriyaya oo kii wax ka iibinaya baa akhriyaya qur-aanka codkiisa maruu ku soo dhaco mikrofoonna may jirin oo masaajida laga maqlayaa may jirin laakiin muxuu maqlayaa dadka muslimiinta oo qur-aanka akhrisanaya qur-aankii baan dhadhansaday buu yidhi qur-aankii baan dhadhansaday oo ila macaanaaday dabeedna si dhaqsaa baan u muslimay isagoo dhallinyaro ah oo xooggan oo kore xoogle ah ayuu qur-aanka markaa wuxuu bartay wuxuu bilaabay isagoo addoona inuu qur-aanka barto qur-aankiibuu bartay qur-aanka marka uu baranayo ninkii sayidkiisa ahaa ee ugu shaqaynayey ma oga wuxuu idhi qur-aanka ayaan bartay ehelkayguna imay ogeyn iska daa wax kalee maradayda khad maalin keliya laguma arag yacnii aasaar iyo calaamadaha lagu garto qofka ardayga qofka ardayga halkaa maraya waad garanaysa qofka iska caadiga suuqa maraya soo la kala garan maayo waxbarashadayda iyo qur-aanka aan baranayo cidimay ogeyn laygulama socon laygulama socon qur-aankii waan bartay ninbaa ninkiibaa sii iibiyey qolow ka iibiyey akhiiran wuxuu gacanta u galay gabadh kale oo muslimada oo reer bani taym ah ama reer bani tamiim ah gabadhii baa iibsatay gabadhii waxay aragtay ninkan qur-aanka siduu akhriyayo wuxuu markii hore waxaan bilaabay qur-aanka inaan maalin kasta dhammeeyo waa isaga iyo dhowr dhan oo kale asxaab yihiin oo addooma ah way nagu adkaatay dadkii aan u shaqaynayna waxay naga rabaa inaanu shaqayno qur-aankiina akhris buu naga rabaa dabeete maalintii baanu ka guurro waxaan u guurray laba cisho laba cishoaanu ku dhammaynay qur-aankii way nagu adkaatay haddana waxaanu u gudubnay haddana saddex cisho way nagu adkaatay annakoo aanu isla kadeedannahay qur-aankii iyo shaqadii hadda maxaa kadeedan qur-aankii saddex cisho in lagu akhriyo waa maalintii toban jiis in la akhriyo ayaa wuxuu haystaa inuu ka gaabiye qur-aanka xaqiisii iyo akhriskiisii maalintii dambe nin asxaabtii rasuulka ka mid ah ridwaanullaahi calayhim ayaanu aragnay ninkii baanu la tashanay addoommaanu nahay qur-aankii baanu barannay qur-aankii baanu dayacnay saddex cishaanu ku akhrinaa saxaabigu wuxuu yidhi waxaad ku akhridaan toddoba cisho toddoba cisho haddaad ku akhridaan way idiin sahlaananaysaa wax alla wax idin raacayo xarajina ma jiro sidii baan sameeyey buuhi toddobadii cishay waxaa isu kaaya qabatay markaa iyo shaqadii gabadhi gabadh akhyaara bay noqotay way soo raacday maalin ay shaqo u dirtay shaqadii intuu si dhaqsaa u dhammeeyey ayuu masaajidka tegey way ka soo dabagashay marka dadkii muslimiinta ee joogay bay soo jeedisay waxay tidhi ninkaa odayga ah ilaahay dartii yowman laa yanfacu maalun walaa banuun ayaan u hormarsaday ninkaa odaygaa waan xoreeyey oo maanta wixii ka dambeeya addoonii ma aha ninkaasi waa xor horta abulcaaliya maalintaasaa la xoreeyey intaanan dhaafin horta qofku qur-aanku qofka laftiisa saamayntu ku samaynaya meel isagu aanu ogeyn iyo xisaab isagu qorshaha aanu ku darsan ayuu qur-aanku u keeni karaa abulcaaliya qur-aanka markuu baranayey ha lagugu xoreeyo muu baran lilaahi buu bartay laakiin maalin maalmaha ka mida qur-aanka sababtiisa inuu ku xoroobi doono niyadda ugumay jirin laakiin way dhacday gabadhu markay artay ninka qur-aankiisii iyo qur-aan jacaylkiisii gabadhu way xoraysay ninka la yidhahdo abulcaaliya raximahu allahu tacaala wuxuu noqday markii dambe labada nin ee qur-aanka ugu yaqaana ciddii asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim ka qaadatay qur-aanka isaga iyo saciid ibnu jubayr labadaas nin baa waxay qur-aanka ugu yaqaaneen dhammaan taabiciintii oo raggii culimmada ahaa ee waagaa joogay markay qiimeeyeen ardaydii asxaabta qur-aan ka qaatay waxay soo saareen abulcaaliya iyo saciid ibnu jubayr radia allahu tacaala canhuma waraximahum allahu tacaala inay labadaas yihiin labada ugu qur-aanka yaqaana xaadiaa ku dhacday an daqiiqa haaan malayna raalli ahaada xaadisadaasi waxa weeyaan iyo dhacdadaasi qur-aankoo keliyata kuma ekayne wuxuu ahaa nin qaari ah oo muqri ah oo mufasira oo farisa dagaalyahan mujaahida buu ahaa oo dagaalada muslimiintu ay galaan ka qayb qaata dagaaladii maa wara'a nahar waxaan la yidhaahdo waa ka qayb galay wuu soo noqday madiinuu yimi dagaal baa loo baxayey dagaalkii markii uu diyaargaroobay seeftiisii iyo warankiisii iyo faraskiisii iyo agabkii dagaalka uu diyaarsaday ayaa lagu xanuuntay wuu ka hadhay markaa duulaankii wuu ka hadhay sababtaa xanuunka aawadeed buu uga hadhay lugtii way sii xanuuntay nabarkii waa sii weynaaday dhakhtar baa loo yeedhin dhakhtarkii waxa uu sheegay in nabar weynoo halista lugta uu ka hayo oo nabarkaasina uu keenayo intuu waxaan gaangariga la yidhaahdo inuu fido oo kor u socdo haddii aan la jarin inuu wadnaha gaadhaaba halisu yahay lugta waa lagu goynayaabaa lagu yidhi waa la isla waafaqay lugtii in la jaro abulcaaliye markii mididii iyo minshaartii lasoo qaaday lugtii la doonayay in la jaro lugta waxaa laga jaraya caadatan meel caafimaad qabta oo dee meesha xanuunka haddii meeshii laga gooya ama xanuunku xaggan ka xiga meesha meel ka sarraysa laga goynaya markuu minshaartii soo qaatay baa wuxuu ihi ninka dhakhtarka haddee waxaa loo baahan yahay in lagu suuxiyo marka irbadda isku mudo may ahayne dawo la cabi jiray oo mukhadir ah ayaa la isticmaali jiray wuxuu waxa la samaynayaa waa lagu waa lagu waa lagu suuxinayaa oo baashan baad cabaysaa markaan cabasaa noqonaya maskaxdaa ku tegayso waxa waxyaabaha dhacaya ma ogaanaysid taatu ka fiican baan garanayaa buuri waxay ugu yeedhaan nin qaari alqur'aana qur-aanka ah qaari ku ah oo qur-aanka yaqaana igu yeedha qur-aanka ninkaasi ha bilaabo marka qur-aanka uu dhammaystiro yaa markuu qur-aanka sidaa u bilaabo hawshiina bilaaba anigu ma ogaanaye markaas qur-aanka ma ogaanaye markaa bilaaba xanuunkiisii maarata jaritaankii lugta ma ogaanaye qur-aankaasay ilowsiinaya waa loo yimi nin baa loo yeedhay qur-aankiibuu bilaabay wuxuuhi markaa aragtaan dhuinaya casaadeen oo wejigaygu isbedelay waa xilliga saamaynta qur-aanku ay timaado markaas goynta bilaaba waa la sugay qur-aankiibuu bilaabay calaamadihii astaantii uu sheegaya baa soo baxay markaasaa hawshii la qabsaday lugtii baa la jaray markii lugtii la goy baa ninka la uhi qur-aanka u kaadi qur-aankii markii la joojiyey buu hawshiina ma dhammaysateen hadda waa lug dhan oo la goynayo saldhahaya way dhammaatay lugtiibuu saa u soo qaaday markaasaa wuxuu yidhi lug yahay haddii maalinta qiyaamaha ilaahay uu i weydiiyo lugtaas macsi ma ugu socotay run baan sheegayaa weligee macsi ugumaan dhaqaaqin aase markaasuu yidhi ninkaasi waa maxay waa nin xaafid nin xaamil alqur'aana waa nin qur-aanka xambaarsan qur-aankii baa saamaynaya xaaladdii adkayd ee uu soo maray ee addoonnimada waxaa ka saaray qur-aankii lugtii la jarayeyna waxa u sahlay qur-aanka fahankiisii baa u sahlay walaalayaal waxaan kusoo khulaasaynaya waxa weeyaan qur-aanka saynu maanta u haynaa si wanaagsan maaha qur-aanka lafdigiisa waynu haynaa laakiin waxaynu u baahanay hore inaynu ugu dhaqaaqno oo qur-aankii aynu wax walba ka dhiganno wax walba inuu qur-aanku inoo ahaado shayga ugu qiimaha badan le rag baa waxay ku ilaabeen mawaahibtoodii lubayd waa garanaysaa ninkii gabayaaga ahaa cumar radia allahu tacaala canhu ayaa abuu muusa alashcari oo basre joogo waalika ah ayuu waraaqu diray wuxuu ku yidhi nimankii shucarada ahaa ee gebyi jiray soo warayso nimankii shucarada ahaa soo warayso gabaygii miyey daayeen mise gabayga way wadaan cumar radia allahu tacaala canhu xataa waxyaabaha daqiiqee hoosuu la socday nimanka shucarada haddee gabayga waa la isugu faani jiray oo waa la isugu gebyi jiray oo waa ninba ninkuu ka gabayga badan yahay sida soomaalidoo kale ayuu ahaa nimanka gabaygii ma joojiyey markii qur-aanka ay heleen mise weli way wadaan lubayd baa loo yimi oo dee ninkii ugu gabayaasana ahaa alaa maaragtay beydkii rasuulka calayhi salaatu wasalam asdaqu kalimatin qaalaha shaacirun alaa kullu maa khala allaha baailu aayaddii beydkii noocaas ahaa waa loo yimi waxaa lagu yidhi gabaygii ma wadaa mise waad joojisay wuxuu hi maanigoo suuratulbaqara haysta ayaan gabyaya intii islaamku uu yimi hal beyd oo gabaya ayaan tiriya beydkaasi waxa weeyaan alxamdu lilaahi id lam ya'tinii ajalii xata iktasaytu min alislaami sirbaala ilaahay baa mahadleh inaanay ajashiisu ajashu inaanay ii iman ilaa islaamka aan huwaday waxa weyan walaale waxaan uga jeedaa islaamku wax badan hayn ee qur-aanku wax badan hayna ilowsiiyo wax badan oo aynu jecelnahay qur-aanka aynu ka jeclaano oo aynu ka hormarinno wakhtigii waa iga dhan yahay baan u malaynayna hasan kusoo gabagabaynayaa ee mawduuca culimmadii lahayd in lagu qoraabay ahayd sali allahuma wasalam wbaarak calaa sayidina moxamed wa aalihi wa saxbihi wasalam
jazaahu allahu khayr aljazaa sheekh hadar mowduucaasi runtii sida qiimaha badan uu inoogu faahfaahiyey ee ku saabsan aadaab ulxamalat alqur'aan iyo waxaa inala gudboon iyo qolada iyada kale aan xaamil qur-aanka ahaynba runtii qiiro badan geliyey ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu anfaco isagana ku anfaco yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim iminkana sheekh cabdiwahaab baa qiso kooban oo wakhtigeenna uu iska dhacay kolley waxaa inoo soo socda nusta saacihii markaa qiso koobanoo ku saabsan nin qur-aanka xifdiyey ayaan idinku wareejin doonaa sheekh cabdiwahaab wuxuu ka yimi meel aynaan jeclayn oo magaceeda inaan aada u sheegahayn iminka laakiin waayo wuxuu ii sheegay maka isaga oo maraya oo taxi fuushan inuu ninkii taxiga watay weydiiyo ku yidhi xaggeed ka timi uu ku yidhi meel hablaayaan ka yimi dabeetana ninkii taxilaaha uu yidhi intuu joojiyo yidhi baabuurka iga deg yaan ilaahay gubine markaa meeshaa magaceeda sheegi mayno lakin waxa laga yaba inad iska fahamtaan kolle waa xaggaa gaalada meel ka mid a sheekh cabdiwahaab qisuu inooga sheekayn doono kooban laakiin man huwa sheekh cabdiwahaab sheekh cabdiwahaab waxa weeye waxa weeyaan ninka tafatiraha ka ah website-ka aan isleeyahay malaha website-ka ugu faraha badan ee duruusta cilmiga ah lagu shubo weeye ee la yidhaahdo nuurulcilmi daarulcilmi daarulcilmi website-ka la yidhaahdo waa tafatirahiisa markaa bal qisadaasi oo kooban ayuu inoo soo koobi doonaa aynu saaca ku sugnay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا وأشكره على نعمه شكرا شكرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن أنا مسافرة أو غريبة أركو الشيخ حسين إيشيغي أهل القرآن وأمالو كل مني جعل كان جعل هيدتك أهل القرآن كأه درادت بان رتسو راعي خير كأيو بلايكتا إن يدعيني سينا كلا غيب غاتنا وأن جعل هذا waxaanu hadda culammada ka faa'iidnay dad addoommo ahaa oo la gumaysan jiray wanaagga iyo khayrka ay ku gaareen qur-aanka xataa in maka loo dhiibay oo amiir looga dhigay oo dadka muslimiinta ahaa oo dhan looga soo tegey nin addoon ahaa liajli qur'aan anugu marka saxaabadii iyo taabiciintii fadliga ay qur-aan ku gaareen ka hadlamaya wiil soomaaliya oo idinkoo kalea bal qur-aanka meeshuu ka soo tegey iyo meeshuu ku gaari baan rabaa inaan waxyar qisada aan kala qaato waa wiil soomaaliya oon gabar aan dhalay aan siiyey wuxuu deganaa meel baadiya oo etoobiya ku taalla oo aan isleeyahay haddii hadda hargeysa looga baahdo in looga diro fariin ay toddoba casho ku gaarayso waa meel baabuur fariin loo sii farayo fariin kale loo sii farayo qof lugaynaya shan casho loo sii farayo kadibna shan casho sii lugaynaya loo sii farayo kadib ay fariintu gaarayso meeshaas buu geel ku raaci jiray isagoo geel jira baa nin khamiis wata baa geeliisii ku soo baxay wuxuu yidhi adeerow dharkan aada qabtid cad xageed ka keenta ninkaasi salaadda ma tukado oo ma yaqaan sida loo tukado oo alxamdu lilaahi ma yaqaan oo bismi illaahi araxmaani araxiim weligii ma maqal waa geel jira waa siddeed iyo toban jir khamiiskan cad iyo ninkan quruxdiisa markuu arkay buu aada ugu bogay ninkii buu wuxuu ku yidhi khamiiskan xaggee ka soo qaatay xaggeese laga qaataa dharkan wuxuu ku yidhi waxaan ka soo qaatay masjid la yidhaahdo cabdirashiid masjid caali suufi oo xamar ku yaalla baan qur-aanka ka bartay kadibna hargeysa meel la yidhaahdaan macalinkaga noqday laba boqol iyo konton doolarna waan ku qaadan jiray haddana waxaan u soo aaday ehelkayga inaan soo boqdu yidhi wuxuu yidhi waxaa madaxayga markiiba galay masjidka cali suufa la yidhahda xamar ku yaalla ee qur-aanka laga barto iyo khamiiskan cad ee quruxda badan inaan qaato iyo hargeysa inaan inta tago macallinka ka noqdo saddexdaas baan isku xirtay buy wuxuu yidhi beri subax geelan waa geel gabar walaashay la guursaday na laka siiyey buu yidhi beri subax waxaan u soconaa bir meel tuulaha oo geelaan inaan kusoo iibsanaan rabno tuuladii markaan tagnon geeli gadanay baan aanbahay faraq qabsaday wuxuu yidhi wallahi ana geeli ku noqonay nin waxaan arkay biiro mara cad wata oo qurux badan oo cali suufi xamar masaajid ku yaala qur-aan ka soo bartay halkaas baan aadaya ee geelaan walaashay laga qaatay hal iga sii biyo lacagteeda hadda ninkaasi hooyo uma soo socdo aabbana uma soo socdo xamarna cid kama yaqaan weligiina ma arag waxaa laga yaabaa idinka hooyo canjeelo inay inii diyaariso aabbuhu maanta oo dhan inay soo shaqaynayo macalin kuu diyaarsanoo qur-aanka ku bar aad haysatid ninkaasi dhan walba waa laga dhaadhicin waa wuxuu yidhi haddaad ii diido geela inaad qaybteeda iga siisid halkaas baan ka lugayn waana baxaya bi ama aan lumo ama aan khamiiska anoo qab kugu imaado wiilkaas yarkaa odaygii lacagtiibuu ka soo qaatay xamar meel la yidhahdo meel ay ka jirto ma yaqaano wuu soo baxa wuxuu yimid suu u soo socday xamar maalmahay ku qaadataba masjidkii uu usoo socday cali suufi markuu yimid cali suufi mataqaan horta cabdirashiid cali suufi waa maqasheen waa qaariga saddexaad caalamiyan micshuraawi almasri iyo ninkan suuriga waa ninka saddexaad cabdirashiid cali suufi cashara qiraa'aat fi alcaalam waa nin soomaaliya aabbihii weeye ninka marka masaajidku magacaaban cali suufi nin macalina dugsiga haya wuxuuna qabtaa oo keliya saddex jus ninka xifdan wa macnan wa tajwiidan uga baxaya ninka lama qabto wiilkanna bisinka ma yaqaan salaadna ma yaqaan wax kaaska daahay wuxuu yidhi nimanyaho waxaan u socdaa ninka macalinkaas masjidka macalinka ka ah waxaan ugu socdaa qur-aanka inaan ka barto waxaan uga imid tuuladaas waxaa la yidhi riyaad ku jirtaa waad riyoonaysaa baa la yidhi macalinkani ma qabto macalinkan wuxuu qabtaa qisadani macallimiintana meel baan uga socdaa inaan ku tawjiihiyo ardaydana meel baan uga socdaa inaan ku tawjiihiyo macallinkani saddex jus buu qabtaa wax ka yar ma qabto qur-aan inaan xifdisanayna ma qabto wuxuu qabtaa saddex jus nin macnan wa lafdan ku xifdisan marka halkaas waa macallin fannigiisuu yahay inuu qur-aanka u sugo dadka ee macallin alifka dadka bara maaha markii loo diiday oo la niyad jabiyey wuxuu yidhi salaadna ma tukadaa masjidka iradiisa baan iska fariistay salaadaha waa lagu adimaa waa lagu tukadaa dharkayga jajaxnaa baan qabaa baadiyahan kala imid anoo meeshii fadhiya baa macalinkiioo ugu dambeeya ceshihii dadkii subac ula gal marka dhameeya albaabkii xiraya mana u yaqaano baan waxaa war maxaad ahayd buu yidhi saan adeeroo macallin inkaar qaba oo nin khayr badan aan ahayn baan tuulo uga imid fog oo etoobiya ku taalla macallinkii markaan u imid waxaa la yidhi waa nin qalbi adag oo qalafsan oo aan dadka masaakiinta ee qur-aanka aan aqoon aan barin ee dadka qur-aanka yaqaana waxbara keliya ciil iyo caran halkaa la fadhiyaa buu yidhi macallinkii intuu naxay buu yidhi waa macalinke waa macallinka masaajidkan wax ka dhiga waana asagii mana yaqaano markaasuu war war macallinkaad inkaaraysa waa anige balkaale see wax lagugu sheegay maxaadse ahayd wuxuu yidhi waxaan ahaa buu yidhi nin halkaas jooga taarikhdiisii aan inii soo sheegay buu ka soo sheekeeyey kadibna macallinkii intuu ilmeeyey buu wuxuu yidhi saddex goor buu idhaariyey allah baan kugu dhaariyey ma waxaad halkan u timid ina qur-aan aniga iga baratid buy macallinkii horta masaajidka waa aniga buu yidhi suu yidhi ha magaalada ciidma ka taqaanaa suu yidhi maya wuxuu yidhi meeshaad seexan lahayd iyo waxaad cuni lahayd iyo qur-aankii oonku baro oo calaa mas-uuliyati meesha nuqtadaa macallimiintu waa inay ka faa'iidaystaan macalinkaasi meelo badanna waan ku soo arkay iskuullada brivatka dugsiyada brivatka ciddaan lacag wadan kuwa macalin lacagta la siiyo ma qabtaan macallimiintu waxay yidhahdeen haddaadan lacag wadan iska daa bal iska daayo waarid baa laga yaabaa inay laba carruur u dhigato macalinka saddex ardayga saddexaad markuu yidhahdo ma awoodo uu yidhaahdo ma awoodo halkaa macallinkaasi ardaygaasi ugu qabtay meeluu sii cexiyey waxbuu baray qur-aankii sanad iyo siddeed bilood buu ku xifdiyey markuu xifdiyey buu wuxuu ku yidhi hadda waxaan ku barayaa buu yidhi marka waa meesha macallimiinta anuga ka socdo waxaan ku barayaa buu yidhi axkaam alqur'aan wa tajwiid alqur'aan wa macaani alqur'aan iyo axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam iyo qur'aanka si aad uun macno macno guud uga haysatid sababtoo qur'aanka keliya walaalayaal waxyaabaha aan ku ceebaysannahay badtan weeyaan waxaan ku ceebaysannahay dibad iyo gudaba arday tiro badan oo qur-aanka xifdisan ma sha allah wujuuh dayiba laakiin markay noo yimaadaan khaarijka arday niman qur-aanka xifdisan laakiin qul huwa allaahu axad aan laba arday u sharxi karin oon dad bari karin hal xadiis aan dadkii bari karin waa ceeb wey qur-aanka dadkii hore waxay ahaayeen saxaabadii iyo iyo taabiciintiiba waxay ahaayeen qur-aanka dad uu u furo muftaaxa cilmiga qur-aanka markay bartaan waxay ahaayeen dad qayba wax walba oo culumtii kale ay u furmato waa midda maanta laku tambiihinaya weyaan ardaygaasi macallinkaasi wuxuu baray aasaasiyaadkii cilmiga oo dhan laba kutuboo xadiisa laba kutub oo naxwa laba kutub oo usuul fiqiya laba kutub oo usuul yacni xataa usuul tafsiir buu soo baray laba sano iyo shan bilood markuu la joogay oo nin carabigiina fahmay axaadiistii iyo susuux ka fahmay xaggee targetiisku ahaa hargeysa inuu macallin ka noqdo oo laba boqol iyo konton uu ku qaato khamiiskii caddaan uu qaato dee intaasuu targetkiisu ahaa hargeysuu yimid meel buu imtixaan u galay meesha imuu sheegin meel baan imtixaan u galay buu yidhi saddex boqol oo dollar baa lagu qaatay buu yidhi ninna aad u cod macaan wey inaad hargeysa masaajidda ku aragteen oo laga yaa masaajid buu tujin jiray nin aad u cad macaan wey ninkaasi wuxuu yahay saddex boqol markii lagu qaatay baan cilmiga sharciga u jeestay biir habeen oo dhan wax kale ma qaban jirin waan xifdiyaa un ilaa uu carabigii yacni uu ku noqday yacni nin baliiqa wuxuu yidhi marka masjid baan ramadaan tujil iyo irbi ilaan qur-aanku fadliga uu leeyahy waxaa ka mid a inuu imaam ka noqdo ahlu qur-aan ninkii imaamka masaajidka masaajid weyn buu igu yidhi oday marka wuxuu yidhi dee reer hargeysa waa iskala kaftamaya reer hargeysa xoogaa waa saraxada waa ku fiican tihiin ninkan dhinacadoo reer xamar u eg buahayo markaasuu yidhi waarya dee warma reer xamar baa tahay su yidhi ha waar bilaqadii meedna la timid buu yidhi imaamba masaajidkan imaamba nin baa imaamka ahay maxay tahay meesha iska soo gashay buu yidhi markaasuu yidhi war imaamka way soo fasaxay imaamkii buu tigi odaygii mu'adinka ah waa ninkan reer xamarka mucaa buu masaajidka iska soo galay dalqaska buu yidhi suu yidhi ilaahay rasuulkiisa siiye buu yidhi cid ka qaadi kartana ma laha odaygu wuu soo noqday waar adeer waar raalli ahaw waar ilaahay rasuulkiisa xukusimeen kaa qaadi karaa bi waar bal qaado raalli ahaw bi masaajidkii asoo imaamka rabadaanka tujinaya oo halkan shan bilood degan baa nin dubay ka yimid oo ganacsadaa baa qur-aankiisa u bogay markaasuu ku yidhi wareedhe masjid agteeda baan imaam u raadinayn oo nin carab oo saaxiibkii u raadinayay ma dubay timaadid oo imtixaan ka gashid oo war dubay ma aqaan bayaan baadiyaan ka yimid oo xamar iyo halkaan baa hadda ibad dubay wax kaga taa war baasaboor saaras weey yani fadliga qur-aanka qur-aanka ninkani qur-aankii baa wada uu soo bartay wuxuu yidhi war baasaboor saaras alaabtigii iyo kuu soo dirayay etoobiyaan ku noqda baasaboor soo qaatay buu anoo lacag haysta buu yidhi quruxna iga muuqato qur-aankani saa u tujinay dadkuna jecel yihiin baabisi iyo timido dubay baan aaday buu tartankii u horreeyey uu galay konton kun baa la siiyey waa shan iyo toban kun oo dollar lacag ku dhow wey fadli qur-aanku ku helay masjid masaajidada ugu weyna wasiirka biyaha iyo macdanta uu dhisay buu imtixaanka wuxuu wasiirka wiilka wiilkan yarka ana qaadanay waa dhowr labaatan jir wey anaa masaajidka tujinay ninka soomaaliga meesha u wadayba laga xoogba masjid weyn buu hadda wuxuu ka yahay khatiib iyo imaam habeenkii oo dhan wuxuu bartaa culumta sharciga waa dhowr labaatan jir waa adayaal ninkaasi ma uusan haysan fasilitiga aad haysatiin khayrka aad hargeysa ku haysatiin ma uusan haysan laakiin muxuu la yimid target iyo mool buu la yimid hadaf buu lahaa hadafkiisu wuxuu ahaa hargeysa laakiin ilaahi subxana wa tacaala fadligii qur-aanka meel ka badan buu geeyey walaalayaal dadaala oo ninkaa hadafkiisii ha ka hoos marine waxaad tidhaahdeen qur-aanka waxaan u baranaynaa inaan noqonno sheekhu shaatibi shaatibiyada ma qasheen soo ma taqaaniin inaannu booskiisii hagsanaan rabnaa ha ragga nuxaadda iyo sibawehgan aan maqlaysiin luqadda ragga waxay ahaayeen aad u hooseeya oo luqadda lagu liido hadaf bay yeesheen oo taargetkii bay gaareen kadibna waxay noqdeen yacni ru'asaa oo luqa bay noqdeen waxaan kaloo aynu ku darayaa website-kayga hadda sheekh uu ka dhawaajiyey intaad gashiin waxaa ku yaallaan qaybta maqaalaadka sheekh maxamed idriis xafidahullah wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo salmaan iyo saciid facebooka dadka saaxiibka kula aan way garanayaan kolley waa laba wiiloo qur-aanka xifdisanaa oo etoobiya ka yimid oo jaamacad u aaday waddamada carabta laakiin v c baasboor ma yaqaanin way iska aadeen kadibna xuduuddii baa lagu celiyey kadibna markii xuduudda lagu celiyey dadkiio v c la weydiinayay ba askariga wuxuu yidhi v c-diinni maya baasboorkiinni war anagu waxaa sheegaysa ma naqaano haye maxaad u socoteen cilmi sharci inaa barnaa meesha u nimda macad baa meeshan ku yaal baa lagu yidhi oo maxaad wadatiin qur'aan baan wadanaa oo qur-aanka muxuu yahay de waa qur-aanka ilaahay ninkii madaxdaan u yaarna buu yidhi qur-aan miyaad wadatiin bal nagu akhriye qur-aankii markaan ku dul akhrinay bay ooyeen buu yidhi gaarigii ninkii madaxdaa baa inta nal ku qaaday baa macadkii nal ku geebi waa fadliga qur-aanka ha waa salmaan iyo saciid baa la yidhahdaa waa ilaa toddoba xalqa waaye akhriya soo somal ma akhrin taqaaniin akhriya insha allahu tacala websiteka markaad gashiin daarulcilmi dot net qaybta maqaalaad ka gelisa ayagaa ugu soo horeeya qaybta koowaad qaybta labaad qaybta saddexaad ilaa wuxuu ka sheekeynayaa heerkii jaamacaadka markay dhammeeyeen baa waxaa loo diray algeria mid ka mid a loo diray markaasaa jaamacaddii faransiis baa lagu qaadan faransiis ma naqaano habeenkii un baan xifdiyaa wixii jaamacadda dhan ka soo siiyo buu yidhi markaan xifdiyo baan ula imaada anoo wada xifdisan bay ilaa waana qur-aan watee markaasaa jaamacaddaasna wuxuu ku helay sidoo kale safiirkii markuu u tagay fiisooyinka la siinayey war maxaad wadataa suuye qur-aan baan wataa qur-aanku muxuu yahay kalaamka ilaahay baan awal ilaa aakhir xifdisana war nin qur-aan xifdisan walaa na joojinayn buu yidhi fiisiyo ugu dhuftay jaamacadda saasuu ku helay shilin hooye ma daba socoto aab ma daba socdo laakiin qur-aan bay wataan walaalayaal qur-aankaad wadatiin wallaahi wax sahlan maaha waa shay aad u weyn oo qaaliya laakiin tadbiiqiya oo ku dara cilmiga sharciga inaad baratiin wajazaakum allahu khayran waxsan allahu ilaykum